barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wacan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad bisha disembar waa afar iyo labaatan sanadka laba kun lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira uga daadinaya anigoo ah cashe ibraahim iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada oo toddobaadkan aan ku eegayno hal abuurka dhallinyarada ee dhinaca qoraalka iyo curinta imika waxa wey ninka carbeeda jooga masar wuxuu koranayaa dee gamiila jiddan magujamiila jiddan isagoo kale ka carabta aysna jooga khaliij khaliijka si kale loo akhriyaya chesmak buu koranayaa ma isagoo maisbu ka wada laakiin marka ay wada qorayaan gamiila jiddan kana ma qorayo kana ma qorayo wax kaluu leeyahay laakiin jamiila jiddan bay wada qorayaan eeg dhawaqii way ku kala duwan yihiin laakiin waxay ka midaysan yihiin qoraalkii dhinaca heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka waxaanad dhegaysan doontaan
codkaas hibanuure iyo cabdiqays kordhow ayaad maqli doontaan iyo weliba xubintii ciyaaraha oo maanta ku saabsan ciyaaraha kubadda koleyga gabdhaha soomaaliyeed ee ka socda garowe marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid ah warkii dunida
wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ruushka ah ayaa sheegaysa in cadad ka mid ah diyaaradda militariga ee la la-yahay ee ay saaraayeen laba iyo sagaashanka qof laga helay badda madow diyaaradda nooceedu ahaa t u boqol afar iyo konton ayaa isgaarsiinta ka baxday qiyaastii labaatan daqiiqo kadib markii ay ka duushay magaalada dalxiiska ku wanaagsan ee ku taalla badda madow ee layihahda soji shantii iyo afartan daqiiqo ee subaxnimo ee saacadda dalkaasi diyaaradda ayaa waxa ay kusii jeeday saldhigga cirka ee ku yaala dalka syriya madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa sabtidii shalay ku dhawaaqay inuu baabi'inayo hay-addiisa dhinaca gargaarka ee lagu magacaabo trump foundation trump ma uusan bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan xiritaanka hay-addan oo u adeegsan jiray aruurinta lacagaha hase yeeshee hadalkan ayaa kusoo beegmaya xilli hay-adda trump foundation uu ku socdo baaritaan iyo dacwado lagaga soo oogay gobolka new york
mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waa afar iyo labaatanka bisha disembar sanadka laba kun lix iyo toban sanadkii dhammaad ayuu marayaa maalmaha ka dhima waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkanna waxaanu ku eegaynaa dhinaca qoraalka iyo curinta dhallinyarada magaalada laascaanood waxaa inoogu soo diyaariyey wariyaha v o a cabdikariin olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeeni hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaynu ku eegi doonnaa doorka hal abuurka iyo qoraaga iyo waxyaabaha ugu muhiimsan waxaana barnaamijkanan hibada iyo hal abuurka marti inoogu ammaanta ah qoraa aadan jaamac oogle oo ka mid a qoraayada gobolka sool murtimeer siciid cabdisamed oo ka mid a akaademiyadda cakaara ee ka dhisan gobolka sool ugu horreyn waxaan ku bilaabi doonaa aadan jaamac ogle oo si weyn inoola qaadaa dhigi doona waxyaabaha ugu muhiimsan ee hal abuurka looga baahan yahay iyo qoraagu inuu salka ku hayo waxyaabaha uu qorayo buugaagta iyo waxa uu soo bandhigayo aad baad umaqsan tahay cabdikariin cabdilaahi cabdikariin olol waa salaamayaa bahda v o a waxaan leeyahay hal abuurka hal abuurka waa ballaaran yahay waxaa ka mid a qeybtan qoraalka waxaa kamid a qaybta curinta maansooyinka sheekooyinka marka kuwaad marka laleeya maxaa looga baahan yahay qofka halabuurka ah wuxuu doona hama noqdaa maxaa qoro ama waxa curiyo waxaa looga baahan yahay horta marka koowaad in waxa uu qorayaa ay yihiin wax tifatiran inay yihiin wax salka ku haya saddex qodob marka koowaad wax salka ku haya diinta dadkan waxu sheegayo diintooda wax ka degaysa inay yihiin labo inuu xambaarsan yahay dhaqankeennii inuu xambaarsan yahay afkeennii inuu xambaarsan yahay een, wax kasta oo wanaagsan oo aan inaw lahayn waa qodob waa laba qodob waa dhaqankii iyo diintii marka saddexaad inay yihiin wax dareen bulshada ka hadlaya dareen bulshada ku dhex meeraya inuu yahay oo qofku marka uu arko qacisha ku siiyo waxa uu akhriyayo inuu dareemo in isaga laga sheekaynayo ama saaxiibkii laga sheekaynayo ama qof uu arkay laga sheekaynayo waa inay yihiin wax ka turjumaya oo reflection u ah dareenada bulshada ka dhex jira laakiin haddii ay yihiin waxaan aan wax hore u dhacay ama ay yihiin waxaad een, adigu markaas samaysay laakiin aan bulshadii ka turjumayn een, waxa weeye halabuurkaagu ma hirgelayo marka koowaad waxaa loo baahan yahay in uu noqdo wax dareen bulshada saddexdaa qodob baan kulle anigu een, aadan ahaan aan inta badan isticmaalaa cabdikariinow waxyaalaha aan qorana waa sheekooyinka gaaban oo ka hadlaya een, eh, inta badan dareenada dhalinyarada bulshada dhexdeeda een, ku meeraya gaar ahaan waxaan aada u xooga u saaraa een, arrimaha bulshada een, baraha bulshada lagu dhexdooda lagu isticmaalayo waxaa ka mid ahaa sheekooyinka aan een, hal abuuray ee, een, facebook inta badan soo gelin jiray waxaa ka mid ah waxaad arkaysaa qof een, een, dumar ah oo sawir soo gelinaya facebooka qofka dumarka facebooka markay soo geliso waxaas een, waxaa leegta saaraya ama comment uga bixinaya qof kale nin ka ajaaniba iyada kadib wuxuu ugu qorayaa waa kugu faanaa oo kale kadib waxaan sameeyey sheeko halkaa hal abuur ahayd oo een, aan anigu coriyey kadib marka leegta uu saaro ninkaasi oo uuna ugu qora waa kugu faanaa gabadhiina waa la qabaa nin kala qaba ninkii xanaaqii iyo iyo dhibaatadii iyo cudadii ku dhacday inuu la waashay oo kale maan sheeko noocaas oo kalea aan curiyey baa jirtay waa dhibaatooyin dhici kara waana wax bulshada dhexdooda inta badan ku badan marka waxaan u baahannahay daynu soomaalinahay la- inaynu qodobka koowaad aynu saarano ay tahay in horta wixii awoowayaasheen inooga tageen ee dhaqan ahaa inaynu qorno marka koowaad hadday maama ahayd hadday dhaqan ahayd hadday ay sugaan ahayd inaynu intiin inteena karaankeenna aynu qorno oo isu geyno Ee, waa ma- cabdikariina waa waa sidaa een aadan waan kugu soo noqon doonaa waxyaabo badan baynu een, diiradda saaraynaa murtimer siciid bal iiga waran dhanka een qoraalka iyo waxyaabahaad adigu isleedahay dhaliilo badan baa dul hoganaya marka xagga een qoraaga iyo hal abuurnimadiisa la eegayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Een, waa salaamaya cabdikariin nolol iyo een, idaacadda v o a washington Een, aad baan ugu faraxsanahay horta marka ugu horeysa Een, intaa kadib markaan ka gudbo waxa weeye horta qoraalku waa wax fara badan ninku markuu yidhaaho qoraa waxbaan qorayaa wuxuu ka turjumayaa ummadda ummadda tanuu qorayaa waa nin qof qoraya haddii aad wax leexsan qortid ummaddii baad ku geftid haddii aad wax toosan qortidna ummaddii baad toosisay marka waxyaalaha haddeer aadka u la yaab kale ee aan anigu la yaabo badan ahaanba sidaa uu aadan sheegay marka aad baraha bulshada geshid waxyaalaha aad arkaysid waxaa ka mid ah qof baa wuxuu odhanayaa qoraa baan ahay qoraal buu soo qorayaa qoraalkaasi meel uu ka jeedo iyo meel u jeedo fahmaysid xitaa xarfaha laba dhaca iska hagaajin maayo xarafka laba dhacaya inuu laba dhacayo ma garanayo xarafkii maadaama uu laba dhacayay hadhow macno kaluu samaynaya xaraf uu u waday bare baa bare ka noqonaya macallin buu ka noqonaya hadda qof buu raba inuu tilmaamo tusaale ahaan wuxuu ka noqonayaa em, em, magac macallin buu ka noqonaya wuxuu rabay inuu tilmaamo em, carabka qofka qofkani carabkiisa waxaa la yidhi qofku waa carabkiisa marka wuxuu dhahayaa wuxuu qorayaa carab nin carbeed buu qorayaa waxyaalaha dhibaatada qoraalka haysata ayay ka mid tahay wey Een, tusaale ahaan dadku haddeer maasha allah ummadda soomaaliyeed ama dhallinyarada soomaaliyeed wax badan bay baratay dhallinyaradu si fiican bay wax u baratay balse xagga qoraalka wax badan baa ka yaacsan waayo muggii iyo miisaankii iyo miidii murtida ayaan loo dhaadhacayn marka wax la qorayo ninku wuxuu samaynayaa saddex bilood buu rabaa inuu buug ku qoro ummaddiina usoo bandhigo dee ma suurtagelayso saddex bilood waxaad soo ururisay soo baacisay wax suurtagelaya maaha ninkii markaa waa bici raadise ma aha taariikh raadis iyo cilmi raadis iyo dhaxal inuu ummaddii uga tago ma aha marka dhibaatada ugu xooga weyn ee ka qaadanaysa saasaa ka mid ah waxaad arkaysaa buug baa lasoo bandhigayaa buugtii hadhow markaad dhex martid wax allaale waxaad ka raadisid aad bay u yartahay cabdikariinow aad bay u yartahay marka een, anigu waxaan idisayay inaan wax intaa ka bedelan haddii ilaahay idmo inaan soo bandhigo maadaama oo aan afar iyo konton nin aan wax ka ururiyey oo aan wado kumana degdegayo oo intay doonto ha igu qaadato labaatan sano soddon sano toban sano intay doonto ha igu qaadato si ciidan usoo noqonaynaa waxaan ku laabanaynaa aadan jaamac ogle n aadan sidaad sheegtay hal abuurku waa wax muhiima n markaad eegaysid dhanka miisaanka hal abuurnimada iyo dhanka qoraalka bal waxaad noo iftiimisaa qaab qoraalalka baraha bulshada lagu soo bandhigayo iyo buugta ma laiswaafajin karaya ma la odhan karayaa isku jihay u wada soconayaan qofkii markuu abwaan yahay oo qoraa yahay hal abuur yahay baraha bulshada isticmaalayo iyo markuu bulshada caadiga ku dhex jiro qof qiimkiisa laga garanayo inuu hal abuur yahay oo bulshadii karaamo iyo magac ku leh een badanaa waxaa laga hadlayaa in habal hal abuurnimadii ay noqoto in lasoo qaato qoraal qofkuna uu gabay ama tix qof leeyahay uu magacii ku qorto bal iga waran farshaxanimada uu ka kala dheer yahay waxaa weeye habka qofka uu sida uu u geliyo dareenkiisa iyo sida uu imagkiisa ugu sawiro waa la iswaafajin karaa waa laba qaybood oo muhiima ilaahayna qofka uu isugu daro wax badan buu bulshada ka bedeli karaa een, fankuna uu ka wen yahay hees yaroo jacayla oo lasoo qaado uu ka wen yahay fanka bulsho dhan baa lagu hagaa qoraalka bulsho dhan baa lagu hagaa halabuurka qorsho dhan- bulsho dhan baa lagu hagaa waxbarashadaa lagu hagaa tacliintaa lagu hagaa wadaninimadaa lagu hagaa dhinac kasta waa lagu hagaa Een, waxaan leeyahay marka aan iskaashano een, inta dhalinyaro ee hadda wax qorta ee soomaaliyeed ee meel kasta hadday joogaan waxaan leenahay inaan dallad aynu leenahay samaysano war wadannimada inaan kor u qaadno war inaan waxbarashadii kor u qaadno iyo cilmigii iyo tacliintii sare in kor loo qaado Een, waa taas cabdikariim mar kale mar- mar kale waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed horta aad ba beri- beryahan dambe usoo badanayaan dadka wax qoraya dadka wax qorya aad bay usoo badanaya waana wax ilaahay loogu mahadnaqo Een, qoraalkuna dee qofku intaa uu ku jiro waxbuu baranayaa wax muddo kale hadda anigu afar sano unbaan aad ugu dhex jiray qoraalka intii ku horeysay waa qori jiray laakiin afar sanaan intaan shacada soo dhameeyey baan aad u dhex galay intaa wax badan baa ii koray Een, waxaad markaad dhex geshid waxaad ogaanaysaa af soomaaliga in dadkii qoray laftigooda oo qabya kaga tageen qodobo badan oo qabyaha oo u yaala inta hadda wax qortaa in ay buuxiso oo qabyo tirto looga baahan yahay waxaa ka mid a markaad wax qori sidoo kale waxaad la kurmaysaa een, afguryo kala duwan baynu leenahay bulsho kasta afguri gaaray u leedahay gobolka sool hadda laasaanodan joogno afguri bay ku hadlaan garowga afguri baa lagaga hadlaa muqdisho afguri baa lagaga hadlaa hargeysa afguri baa lagaga hadlaa buugga maanta aan anigu laascaanood ku qoro waxaan doonayaa dhammaantood inay wada akhriyaan haddana afgurigii laascaanood baan ku qorayaa kadib waxaan odhanayaa markaan xidhiidh eh, baan anigu wax ku qorayaa xidhiidh waxaan qorayaa gabadh waxaan qorayaa laakiin isaga wuxuu qorayaa gabar ama wuxuu qorayaa xiriir ama een, eh, si- eh, waxaa weeye ra'dii iyo dhaadiiba aada u dagaalamaya weliba aad moodaa in dee aanay isu dhow dhow yihiin inta gobol ee laga- ra'da lagaga hadlay inta gobol dhada lagaga hadlaana hadda way isu dhow dhow yihiin haddayna waxbas dheerayna waxa la odhan kara waa lix iyo iyo sideed bay ku kala tilmaamaan iyo qaar kaloo een, een, xagga mayga u badan marka waxaan leenahay horta bal een, afafku way soo horumareen afafku horumar marka la qorayey waa soo horumaray iminka waxa wey ninka carbeede een, jooga masar wuxuu ka oranayaa dee gamiila jiddan marku jamiila jiddan sidoo kale la- ee, ka carabta ee isna jooga khaliij khaliijka si kaloo akhraya jesmak buu ka oranayaa ma isagoo maysmo ka wadaa laakiin marka ay wada qorayaan jamiila jiddan kana ma qorayo kana ma qorayo wax kaluu leeyahay laakiin jamiila jiddan bay wada qorayaan eeg dhawaqii way ku kala duwan yihiin laakiin waxay ka midaysan yihiin qoraalkii soomaaliya waxaan leenahay horta bal aan samayno war xiriir ku hadal oo waxaa kale ku hadale bal mid aynu ka midaysana xagga qoraalka ah waxyaabaha een, een, murtimeer siciidaad is leedahay hal abuurka da-da yar ee dhallinyarada ah een, sida aadan uu sheegay qofka buugga markuu soo bandhigo een, sidee buu ku noqon karayaa buuggani mid dadku dhan gaadha markaad wax qoraysid waxa aad qoraysaa waa inuu la socdaa waxa isbedelaya iyo xilliga iyo wacyiga waa inuu la socdaa waayo murtideennii soomaaliyeed ee hore haddaad si kasta u dhegaysatid iyo haddaad hore iyo dib u dhegaysatid marna wax haddii ilaah unu ku runyahay casriga dambe iyo casrigii hore intaba waa la socotaa qadiimigii hore waa wax macnaha ilaahay u siiyey ummadda ciyaaraha la tumo wax ciyaaroo kale lama soo kordhin hadday dhaanto tahay hadday wigla tahay hadday hanahaybsan tahay hadday hoolabeen tahay hadday haan tahay wax kaloo dambe lama soo kordhin wixii kaloo lasoo kordhinsiiyey waa dhaanasha reer galbeeda tusaale ahaan gabay baa ninku koobay soomaaliyeed waan soomaaliyeed oo dhowr iyo toddobaataniyadii uu mariyey hiddaa gabaygu kale leeyahay iyo hoodo iyo raase hawraartu waa qaybsanayd tan iyo haabiile waa hibe ilaahay baxsho aan lagu helayn iibe kol hadduu habaas kaaga dhaco hug iyo way reeb iyo heer dhaafsan baan ka hadlayaa haliyo kowlaha ninka labada midh ka mariya waan dhaafsanaya buu leey hana haybsan iyo dhaanto iyo haawis kala jaada eg wuxuu isku xidhayaa cab ummaddii oo dhan bulshada waxa dareenkeeda hoolabeen jidiida iyo markaan heesbulla u qaado sida nimanka haamaha tunta ee ku hetiwaasaya ama hoobaliintii miyiga ma u hayabadey ciyaarta marka la tumayo moogtaa caawana hir bay laacaya balan u heeseeyo macnaha ni- mid walba waa mateli karaa buu kuleeyahy marka marka aad wax qoraysid waa inaad sawirkaa u aadan bixiyo oo kale waa inay xambaarsan tahay qoraalkaagu hadduu buug yahay iyo hadduu tahay jaraa'idba waa inay xambaarsan tahay ummadda wax dareen ku meeraya uu yahay marka caqabadda haysta ummadda waxa weeye qofku dhanka uu jecel yahay keliyu iska taagaya qoraagu dhanka isaga uga muuqata buu iska taagaya oo waxyaalaha hadhowtu qofka aan wixiisu horumar u noqonayn horumar u noqonayn qof buu iska jeclaanayaa bes qofkaasunbuu socodsiinayaa qofkani macnaha dhanka kale ka eegi maayo marka waa waxyaalaha caqabadda ay haysata waxyaalaha kaloo ka mida waxa weeye dadkeennu waxaa dhallinyarada haysata ardadeenna ardadeenna dhibaatada haysata waxa weeye ardada iskuullada waxbarata hadday jaamacad tahay iyo hadday iskuul tahay ardadii waxaa la barayaa sanadkii carabi iyo english baa la barayaa iyo xisaab soomaali loo dhigi maayo hadday maahmaah tahay hadday gabay tahay hadday sheekooyin xariiro tahay hadday dilakuna suugaan nooc walba tahay soo jireenkeeni loo dhigi maayo hadhow marka imtixaanka laga qaadayana waxaa la dhahayaa waxaad soo sheegtaa halgamayaashii soomaaliyeed intay ka koobnaayeen iyo meesha uu ku dhashay waxaad soo sheegtaa haddii ilaahan ku raya intaasoo gabay waxaad soo sheegtaa gabayga noocaasa dhammee waxaad soo sheegtaa intaasoo mahmaahood maxaa lagu daraa qofkii ma dhigan ardada intay soo yacday waxay dhahaysaa allah soomaaligu adagka miyaan markaa la odhan karin macalimiintu qudheedu waa ka qayb qaadatayoo af soomaaligii yadaaba rabta in laga sii socdo marka waa tuu lahaa abwaankii soomaaliyeed cismaan cabdinuur xaashi farteenna ka daaya dheeldheelkoo dhammaystira shaqalka kii dheeroo xarfaha laba dhaca ha dhaawicinoo hamsaha dhaabadda ah ha dhayalsaninoo sidaad u dhahdaan ayuu u dhigmaa sidaad u dhigtaanna wuu u dhahmaaye dhawaaqasan waa la qaataaye dhabiiltankan hoy ku dhiirada dhigiinna qalaadba waydin dhistaan higaaddiisa waad dhudhumisaane dhammaanba farteenna dhoyga gesha aadan waxaan joognaa xilligii een, eh, barnaamijkaanu soo gabagabayn lahayn sidaa siciid sheegay dhallinyaradu fahamkan ay ka haystaan qoraalka iyo hibada waa mid intee leegna Een, runtii haddaan s- eh, barnaamijka soo gagaweyna saa sheegtay een, waa sidaa uu abgaan ku sheegayey een, hibadu dee waa wax gaara mididku waa wax gaara oo aadan carbatuu lahaa gabayga sheeganayay markuu lahaa inkastoo midhaha eh, laga sameeyo madasha luuqdeeda eh, mahadhaan ka reeba hadhiyo anigu maamaahay marka waxaa weeye waa wax een, een, u gaara oo qofka ilaahay siiyo inta laga fahansan yahayna dad badan oo hibada ku jirto oo laakiin laga soo saarina way jirtaa dowladdeena waa tay dhacday dowlad soomaaliyeed oo hadda dee dadka iskuulaadka iyo maxaadada een, ku dhiirigelisa in dadka hibada lasoo saaro fankuna waa fara badan yahay cabdikariimna sheekooyin badan oo anaan kaga sheekeeyo wa- ay- ay- oo aan hayana waa jireen laakiin waqtiga inugu yar waxaan jeclahay mar kasta in een, aynu aynu een, xoogga saarno in dadka hibadu ku jirto qoraalka ah in dadka sawirka farshaxankaa ku jiro anu wiil yaro dhalinyaro sagaal jir oo maalindhoodan arkay siduu wax u sawiraya oo aan yaabay in la sameeyo gudiyo hibooyinka taba- ee dabagala sidaan dar- carabtoo kale baan in badan ku arkay barnaamijyo hibooyinka ay soo bandhigayaan oo dhalinyarada ku dhiirigelinayaan in jaamacadaha iyo maxadada laga soo saaro dadka hibada hal abuurka ay ku jirto maasha allah dad badan baa inagana inagu jira inaynu eh, wixiina waxayno oo aynu dad waxa weeye een, waan soo gebagabaysananaaye waxaan kusoo gebagabaynayaa een, mandaqadda aynu joogno horta waa siduu aadan sheegay in la midoobo way qurux badan tahay hadirna yaayiiraad moodaa inay jirto insha allah waxaanu rajaynaynaa sanadka sanad kasii dambeeyaba inay kasii wanaagsanaato marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeeday qoraalka waa inaad eegtaan markaad qoraysaan muxuu bulshada ka turjumaya ummadda muxuu dhaxal u reebaya ummadda muxuu u yahay kayd haddaad waxaad jeceshahay mateshid dhib bay kugu noqonaysaa Eh, dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeenii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idiinka imanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana nagala qayb qaadanaya barnaamijkaasi murtimeer siciid cabdisamad oo ka mid ah abwaanada gobolka sool iyo aadan jaamac owle oo ka mid ah qorayada sida weyn looga yaqaano deegaanadani intaaynu ku kulmi doonno barnaamijkan mid lamida waxaan idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
barnaamijka hibada iyo hal abuurka ayaad la socoteen cabdikariin olol ayaa magaalada laascaanood kusoo diyaariyey halkuu idinkaga imaanayena waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a haatanna waa nuur bakhaaro stuudiya la fadhiya iyo xubintii cayaaraha
kulanti wacan dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeenan duhurnimo waxaan gabay ahaantiis kusoo qaadan doonaa ciyaaraha kubadda koleyga gabdhaha soomaaliyeed ee ka socda magaalada garowe wareegga samafinalka ee tartankan ayaa galabta dhici doona iyadoo ay ku tartami doonaan ilaa iyo afar kooxood haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaan waxaan ka wareystay guddoomiyaha xiriirka kubadda koleyga puntland maxamed maxamuud cali burci oo aan ugu horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahin iga siiyo kooxihii ilaa iyo imika ciyaaray tartanka bismi illahi raxmaan raxiim waad mahadsantahay bukhaari runtii ciyaarahan tartanka gabdhaha kubadda koleyga soomaaliyeed ee ka bilaabmay magaalada garowe oo ay kasoo qayb galeen shan maamul goboleed iyo koox lagu soo diray oo ahayd bilan oo banaadir ah lix kooxood ay ka qayb galeen waxaa loo qaybiyey laba group oo kale ahaa a iyo b a oo ay ku wada jireen galmudug puntland iyo bilan iyo group b ay ku wada jireen jubbaland banaadir iyo hirshabelle iswada arag ay labada gruuba sameeyeen oo iswada arkeen kooxuhu waxaa si toosa wareega labaad ee afarka afar meeloodka usoo gudbay ama semifinal qofba qofba suu yaqaano kooxaha galmudug oo a one kusoo baxday iyo puntland oo kusoo baxday a two group b waxaa kasoo baxay banaadir oo kusoo baxday b one iyo hirshabelle oo kusoo baxday b two sida sharcigu qabana waxaa maanta haddii alla idmo sidaanu filayna kulmaya semifinalka afartii kooxoodba oo isugu aaday galmudug oo a one oo ku dhacaysa hirshabelle oo ah b two iyo banaadir oo b one ah oo ku dhacaysa puntland oo ah a two runtii markay afarta maanta kulmaan haddii rabbi idmo maalinta isniinta berito waxaa la soo gabagabayn doonaa tartanka gabdhaha kubadda koleyga ee soomaaliyeed ee ka socday garowe ciyaarta finalkaana berri bay dhici doontaa sidaas rajeynayno burciyow ciyaaraha inta aysan bilaaban culimmada soomaaliyeed ayaa ka digay marka ma la hadasheen sideyse arrintaas u saameysay dadkii kasoo qeybgelayay wallahi niyo culimmadu way hadleen culimmaduna khayr allah siiyo waa culimmadeennii waana soo dhaweynaa anagu fikirkooda iyo ra'yigooda annagu maanu kulmin noomana imaanin culimmadu way ka hadleen madweyn kasoo saareen laakiin barnaamijku dee sidii loo taalgalay buu u socday wax saameyn ah tartanka kuma yeelan tartanku sidii loogu talagalay iyo abaabulkiisii iyo qorshihiisiiba ku bilaabmay sidii loogu talagalana insha allahu tacala hadda wakaan kusoo gabagaboobay culimaaduunkuna de xaq bay uleeyihiin wixii xaqa ay arkaan inay sheegaan dadkana wanaagga faraan xumahana ka reebaan taana anigu culimadeeda ka daba jawaabi maayo kana daba hadli maayo arrimahooda sidee usoo dhaweyseen ma hoteela dejiseen mise qaababkii hore oo uu xiriirkii hore ee soomaaliya u martigelin jiray ayaad u sameyseen maya runtii waxaa la dejiyey hoteelo jiifaa la dejiyey oo loogu talagalay oo loo qorsheeyey oo standard ah iyo hoteelo ay wax ka cunaan maclumaa dhaqaalaha ay naga caawinaysa hay-adda u s aid ee maraykanka ah marka wax dhibaatihii ma jirin wax walba sidii loogu talagalay bay u socdeen kooxahana meelihii loo cayimay oo markii horeba in la dejiyo hoteelo fiican oo fiican oo uqalmaa gabdhaha soomaaliyeed lagu soo dhaweeyey oo lagu soo riyeeyey kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xiriirka kubadda koleyga puntland maxamed maxamuud cali burci oo igugu warramayay qadka telefoonka dhegaystayaal xubintii ciyaarahana waa naga intaa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a markaana aan ku wada nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay hibanuura iyo cabdiqays iyo heestii naagtii walaalka
dadkaasi hibe maxamed iyo cabdiqays ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.